ardayga shirkan ka furmay magaalada kismaayo xarunta dowlad goboleedka jubbaland oo maanta wafood kala gedisan ay soo gaartay oo ah madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya oo ay maanta si weyn lagu sabeeyey ayaa caawa todobadii fiidnimo ka furmayay guriga martida ee magaalada kismaayo kaas oo iminkadan aan kula hadlaya abuuji uu ka socda shirkaasi iyadoo ugu horan shirkaasi uu yahay muhiimada lagu saaray sidii maamul goboleedyada ay isu fahmi lahayd weliba doorka dowlada federaalk ee soomaaliya iyadoo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam uu ugu horeyntii shirka uu daha furay taasoo uu ka dhawaajiyey in shirka muhiimadiisa ay tahay in maamul goboleedyada ay fahmaan dantooda iyo weliba danta umada soomaaliyeed iyo weliba sidii ay wada shaqeyn wanaagsanna ay ula yeelan lahayn dowlada federaalk ee soomaaliya iyo weliba bulshada magaceeda kala duwanna dhanka kale waxaa isna goobta ka hadlay madasha shirka ee caawa uu ka soconayo madaxweynaha dowlada goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaase isagoo isna ku dheeraaday arrima arrinkaasi oo lamid ah sidii shirkan maamul goboleedyada maanta magaalada lagu soo dhaweeye shirkana uu furmay weliba sida ugu faraxsan yahay weliba waxyaabaha ay ka midaysan yihiin aad markii aad qudbooyinka aad dhegeysata abuja oo kusoo baxayaan in ay doonayaan maamul goboleedyada in ay sida ay sheegayaan inay ka shaqeeyaan danaha ummadda soomaaliyeed taasoona ay sheegeen in ay ka go-an tahay horta maamul goboleeda iyo madaxdooda in ay midoogaan dowlada federaalkan sidoo kale ay u waantoogaana oo wax walba shacabka dantooda laga hormariyo marka shirka ilaa iminka oo socda sida hadda ay aanu wararka ku hayno hadda joojooga ka ahay shirka qaybaha kala duwanna iminka masharada iyo ayaa socda shirka marka gudihiisa lama golo banaanka ayaa saxaafada ay kasoo tijinaysaa marka qaybaha dambe shirkana weliba uu socdaa oo madaxweyneyaasha ayaa badbaynaya marka shirka ilaa iyo caawi in uu soo gabagaboobo ayaa laga yaaba iskula hadlayo marka jawiga magaalada kismaayona guud ahaanba waa uu degan yahay oo aad baa ammaanka loo xasiliya ciidamada ciidamada nabadsuguda kuwa booliska qaybaheeda kala duwana ayaa amniga xakameynaya marka si wanaagsan ayuu shirka ku socdaa waanu arki doonaa qodobadii kasoo baxa iyo weliba